asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta haddii eebba idmahayo kolba aynu wax hor leh kaga sheekayno innaga oo haddii eebba idmahayo kusoo qaadanayna sheekooyin hore kuwa dambe kuwa dhexe iyo kuwa haddaaba intaba innaga oo kusoo qaadanayna sheekooyinka aynu soo qaadano weeye sababta oo ah sheekooyinkanu dee maaragtay haddii ilaahay idmahayo waa sheekooyin muhiim ah oo inta badan marna laga yaabo inay baadiye ku geeyaan marna inay ku geeyaan haddii ilaahay idmahayo caasimad marna inay ku geeyaan warshad marba meel inay ku geeyaan ayaa laga yaabaa sheekooyinka noocani iyagoo tusaalayaal kaasina nolosha qaybo fara badan oo adigu aad waxba ka ogeyn ayaa jira marka hadda ninka konton jirka ee magaalo jooga ee aan weligii riya dhaqanin ragga iyo riyaha iyo dabeecadahoodan aan waxba ka aqoonin dee waxaa laga yaabaa wax fara badan inuu moog yahay oo ay ka daahan yihiin oo ku saabsan riyaha iyo ragga markaan riyo iyo rag ku leeyahay dee xubinta aan soo wado ayaa rag iyo riyo ka hadlaysa rag iyo riya in laysu keenana dadka qaarkii ceeb bay u arkaan dadka qaarkaa waxay ceeb u arkaan xitaa in gabadh lagu mahmaaho oo mahmaaha gabadh ka sugnaatay in lasoo qaado meesha anigu aan xoojiyaba mahmaahayaa gabdhaha oo aan ragga indhaha ka saaro sababtoo ah gabadh la-aanteed buu ninku wax ahaa nin gabadh la-aanteed wax ahaa maba jiraba yaa ku dhalay hooyaa ku dhashay haddaad hooyadaa ka faanta ka waran midii ku dhasho ee kusoo afbarta ee kusoo aanqarisa ee kusoo ababisay adiga haddaad dhahdo ka waran maanta anaa ka karaama room ama anaa ka dadnima room dee midaas mid shaqaynaysa ma ahan marka xubinteena murtada maantana niman socoto ah ayaa waxay u imaadeen reer meel degan bay u imaadeen reerkaa meesha degan ari fara badanoo riyo u badanna waa u xariisaya rag fara badanoo barbaar iyo odayaal balana waa u joogaa ciddana wax hugun ah iyo wax humsi ah iyo wax laaq ah iyo wax ka yeedhayaan ma jiraan waa heero shanqartirtay guud ahaanba waa dad aad moodo maaragtay in roob ku dayo baalashu ka qoyeen kolkaasuu wuu la yaabay ninkii u imaaday ayaa la yaabay xaggu ka maray xaggu ka maray xaggu ka maray wuu fahmi waayey markuu dhinac walba ka fahmi waayey ayuu sheekadii soo gaabiyey oo wuxuu yidhi rag qorshe laga waayey iyo riyo qalaad laga waayey labaduba qoysaskoodii bay gabeen mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhashii dhabarkaaga ogol baa la xumbaaraa dhashii dhabarkaaga ogol baa la xumbaaraa